بsm الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيinا mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو عيسى التrmdي رحimه الlه taعالى mناqب أhli beyt النبي slى الlه عlيه وsلم qoyska nebiga manaaqibtooda cadayntiisii weeyaan meeshaan abwaabu lmanaaqib ayaan ku jirnay kitaabka aljaamicu alkabiir lilimaam abi ciisa tirmidiyi baabkan wuxuu u guntay fadaaisha ahlu beytka ahlulbeyt marka la yidhaha dhowr ictibaar ayuu leeyahay marka laga eego sadaqada inay u bannaan tahay iyo in kale ictibaarka marka laga eego aalubeyt waxaa noqonaya reer bani haashim iyo reer bani lmutalib ayaa noqonayaan reer bani haashimna waa cabaas iyo aalkiisa jaca iyo abu aalib ilmihiisa wixii ay dhaleen sida cali bnu abi aalib iyo jacfar bnu abi aalib iyo caqiil bnu abi aalib dadkii iyagaa ka farcanmay iyo ayaa aalubeytkii noqonaya bictibaar marka laga eego qoys ahaanta iyo aan sadaqada keliya laga fiirininna xaasaskiisu waxay soo gelayaan aalubeytka oo ninka xaaskiisu waa qoyskiisay ka mid tahay saa darteed marka aayaddu waatay dhahayso yaa nisaءa الnabiyi lastuna kaaxadi min الnisaءi in itaqaytuna falaa takhdacna bاlqowl fayaطmca aladi fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa ilى akhiri اlaayة waxaa ku jirta marka waطicna اllaha warasuulahu inama yuriidu اllahu liyudhiba cankum الrijsa ahl albeyti wayuahirakum tahiiraa siyaaqa iyo sibaaqa aayadda alla uu ku sheegay inamaa yuriidu llahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti siyaaqu waa xaasaskii nebigaaba laga soo hadlayay iyaga marka in laga saaro tafsiirka aayadda iyo siyaaqa aayadda xoog ma u aha marka dhinacaana marka laga fiiriyo xaasasku waxay soo gelayaan aalka marka qoys ahaanta loo eego ee aan sadaqada iyo laga fiirinin iyo khumuska iyo xagga aan la eegin dhan saddexaadna marka laga eego aalu rajuli atbaacuhu ayaa la dhahaa ictibaar saddexaad waayo qofka aalkiisa dadka raacay baa lagu macneeya binaan calaa dalika marka marka haddii ictibaarkaa la qaato aalu beyti nabiy waxaa noqonaya inta raacdo dhan waa aalkiisa bimacnaa asxaabtiisii iyo marka hadda isagu tabwiibka haddee dad intii raacday oo dhan uma wado xaasaskiina halkan ugama hadlayo gaar ahaan marka kuwii sadaqada ay xaaraamta ka ahayd qaar ka mida buu weliba halkan ku sheegaya ama si guud buu u sheegayaa citrada ama aalu beytka nebiga sal ly slam qaala xadaanaa nasr bnu cabdiraxmaan alkuufiyu wahuwa alwashaa ثqة rawى lh التirmidiy بن maجة qala xadaثna زayd بن الxasn wa huwa زayd بن الxasn الkuufiyu صaaxibu الأnmاط ضaciif rawى lah التirmidiyu faqط عan jaعfar بn mحmed wahuwa jaعfar بn mحamed بn عlي بn xusein wa jaعfar الصaadiq عan abihi aabihi marka waa mحamed بn عlي mحamed الbaqir ayb can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu yihi ra-aytu rasuula اllahi sal l slam nabigaan arkay fii xajatihi xajkiisii yowma carafata maalintii carafa wahuwa calaa naaqatihi isagoo fuushan hashiisii alqaswaa'i ahayd yakhdubu isagoo qudbaynayo fasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahaya yaa ayuha nnaas dadow inii taraktu fiikum waxaan idinkaga tegay dhexdiina uga tegay maa shay in akhadtum bihi haddaad qabsataan lan tadiluu aydnan dhumaynin kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisaan idinkaga tegay wa citratii iyo qoyskaygaan idinkaga tegay ahla beytii qoyskayga wa citratii yacnii qaraabadeyda khaaska ah iyo aalu aalu beytkayga yacnii qoyskaygaan idinkaga tegay marka aalu beytku inay qiimi leeyihiin baa laga qaadanaa marka xadiidka kitaabkii alla garanay isaga qofkii qabsada ma dhumaayo aalubeytkan maxaa loo jeedaa aalubeytka waxaa laga wadaa sida badan qofka cilmigiisa iyo axwaashiisa iyo dadka isaga qaraabada dhow dhow la ah wax badan bay ka ogyihiin oo dadka kale aynan ka ogaa karin bina'an calaa dalika ayaa marka wuxuu leeyahay nabiga sal ll ly slam haddaad iyaga ku kuwooda cilmiga badan ee nebiga wax ka warinayo aada qabsataan riwaayaadkooda iyo cilmigooda aada ku anfac aada ku dhaqantaan ood ku intifaacsantaan wax fiican baad ka helaysaan leanna cidda wax laga baranayo on gafaynin waa nebiga sal alla ly slam nebiga marka qoyskiisa isaga dadka ku xeeran dadka kale waa uga aqoon badan yihiin axwaashiisa saas darteed marka citrada markan la leeyahay dabcan xaasasku waa soo gelayaan leanna waxyaaba xaasasku waxay ka ogaa karaan nebiga dadka kale aynan ka ogaa karinba walidaalika sidaas baa caa-isha iyo umu salama iyo xafsa iyo axaadiid badan ay nebiga uga wariyeen oo ku saabsan sidau u qubaysan jiray iyo sida uu haweenkiisa ula dhaqmi jiray iyo iyaga unbaa sheegi kara yaa kalaa warin kara ayb macnaha marka waxaa weeyaan sida ee lagama wado xadiidku waa macsuumiin aalubeytka ee ra'yigooda iska qaata un hafiirinina inuu khilaafsan yahay qur-aanka iyo sunnada sidaa lagama wado waxna ugama duwana xadiidkii kale nebigu uu yidhi sal ll l slama iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar nebigu abubakar iyo cumarna waa sheega halagu dayda waa yidhi marka meesha waxaa ka imaanayaa waxay tahay nebiga asxaabtiisa khaaskaa sida abubakar iyo cumarna in lagu daydo qaraabadiisa in lagu daydo waxa ay kasoo guurinayaan nebiga sal ll slama xaasaskiisiina si iyagana sidoo kale in markaa aada loogu daydo shiicadu marka waxay ka dhigaan sunno aan aalubeyt ka imaanin ma jirtay dhahayaan kitaabkii alle iyo waxaa la simay aalubeytkii bay dhahayaan marka waxaan sunno kale ma jirtee aalubeyt unbaa la qabsanaa warkooday dhahayaan aalubeytka warkooduna ma dabdisno uma dabdisno iyaga oo asaaniid saxiixa iyo uguma dabdisna ayb haddii marka aalubeytkii hala raaco waa sax ibnu cabaas aalubeytkuu ka mid yahay waa in la raacaa marka ibnu cabaas oo cabaas ibnu cabdilmualib ma dhalin haa maca dalika ibnu cabaas iyow cilmiga ka qaadan jiray cumarow ka qaadan jiray cilmigiisa inta badan cumarow ka qaatay marka waxa ay haystaan marka aalubeyt la kala qaadqaadaayo waayo oo inta cali ka farcanta keliya un laga dhigaayo oo kuwii kalena laga tegaayo nebigu isagu ma dhihin hadda cali si gaara uma sheegine wacitratii buu yidhi naam xadiidkanna marka wuxuu la mid yahay calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaaءi الraashidiin qala wfi lbaabi can abi deri wabi saciidi wazayd bni arqm waxudayfata bni asiid qala wahada xadiidu xasanu gariib min hada اlwajhi wزayd بن الxasn qad rawى cnه سacيid بن سlayman وغayr waaxidi min أhli الcilm qala xadaثna qتaybaة بن سacيid qala xadaثna mحamed بn سlayman بn اأصbahaniي بn الأصbahaniي عan yaحya bni cubaydi marka ibn اأصbahaniga waa na soo mara waa صaduuq ykhطi yaحya bni cubaydna waxaa weeyaan ninkan caطaa ka warinayo ibn xajar waa ku taraduday wuxuu yihi yaxya bnu cubayd can caطaa bni abi rabax yaxtamilu an yakuna aladii qablahu wailaa famajhuulu markaasuu ta ramzi uga dhigay jahaala ku sugan an caطaa can cumara bni abi salamata rabiibi الnabiy sal ll slam nabiga rabiibkiisa xaaskiisa umu salama dhashay qaala wuxuu yihi naزlat hadihi اlaayaةu calى الnabiy sal ll slam aayaddan nebigay kusoo degtay inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti haddaad qoyskii qoyskan aad tihiin alle wuxuu rabaa inuu idinka tabiyo oo idinka tagsiiyo rijsiga iyo qurunka wayudahirakum inuu idin dahiro tadhiiran dahiritaan fii aayaddaa baa soo degtay fii beyti umi salamay kusoo degtay fadaca nabiyu sal ll l slama nebigu wuxuu u yeeray faatimata waxasana waxuseyna fajallalahum bikisaa-in nebigu markaa wuxuu ku daday maro wa caliyun calina khalfa dahrihi gadaashiisa uu taagan yahay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi allaahuma yaa allahu allow haa-ulaa'i ahlu beyti kuwan waa qoyskaygii faadhib canhum rijsa ilaahow rijsiga iyo qurunka ka tegsi wadahirhum tadhiiran qaalat umu salama wa ana macahum yaa rasuula allah rasuulkii allow aniga miyaanan macooda ahaanaynin aan la soo gelaynin meesha ama macooda aanan ahaanaynin qaala wuxuu yidhi anti calaa makaaniki adiga booskaaga joog wa anti ilaa khayrin meeshaada iska joogo adigu khayr baad u socotaay xadiidka marka ma laga qaadanaayo xasri aalubeytka inay intaa keliya yihiin ma laga qaadanayo xasrigaasu inuusan saa ahaynna waxaa laga fahmaa xisiga leanna cali iyo labadiisii wiil iyo umusaai iyo waxaan u jeedaa faatima ayaa lagu daboolay ilmo kaloo cali ou dhalay ma soo gelayaan miya marka oo aan meeshaas laakiin joogin markaas sida moxamed ibnulxanafiya iyo oo kale ma soo gelayaan miya cabaas oo nebiga adeerkiis ahay qoyskiisa maahan miya ibnu cabaas qoyskiisa maahan miya waaba isku meelay u jira cabaas ibnu cabaas iyo cali nebiga waa u siman yihiin sal alla l slam ibnu cabaasna cabaas ibnu cabdilmualibaa dhalay calina yaa dhalay abu aalib ibnu cabdilmualib isku meelay u jiraan xisigii marka waa kaasa naqligana aayaddu waxay tilmaantay ayba ku timidba xaasaska nebiga haddii marka la yidhaha aayaddan ma soo gelayaan xaasaska nebiga horay iyo gadaal waxaa laga hadlayaana ayaga un ay yihiin see macnaha sax u noqona ujeedku marka waxay tahay waxaaba dhici karto in loo fahmo aayadda aalubeytka in laga wado xaasaska si marka ayaga keliya aan loogu fahmin ayuu kuwaan nebiga ugu marada u huwiyey oo uu u yidhi allahuma haa-ulaa'i ahlu beyti leanna haddii kale haddaan sidaa uunan dhihin waxaa loo fahmi karaa xaasaska un keliya inay ku jiraan leanna aayaddu xaasaskay ka warramaya ayb marka shiicadu xadiidkan kulligood waa yaqaanaan xadiidu lkisaa bay dhahaan iyo xadiidu lqadiir iyo xadiidu lcitra iyo waxyaabaha waa u xisaabsan yihin kuwa kale marka lagu soo qaado may lama qaado karay leyin aaxaad kuwaan aaxaadkaana waa daliishanayan kuwaan mutawaatir miya ma ahan mutawaatir qala wfi lbaabi can umi salamata wamacqil bni yasaari waabilxamraa waanas bni malik wahada xadiidu gariibu min hada lwajhi firqo kasta oo axaadiidta inkirto oo weliba xadiidul aaxaadka inkirto axaadiid aaxaaday u daliishataa iyada madhabteeda walidaalika marka waxaaba la dhihi karaa waxaa ijmaac ahba xadiidul aaxaadka in la deliishado haddayba firqo kastaa deliishanaysa sidaa waxaa dhahaya abulmudafar asamcaani kitaabkan alxuja fi bayaani lmaxaja sida uu ku qoray abulqasim ataymi ayb waxaad arkaysaa qadariga marka ama jabriga qadariga marka uu wax daliishanayo maa min mawluudin ilaa wayuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi buu daliishanay raafidiga kanoo kale u daliishanay khawaarijtu waxay daliishanayaan laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min marka hadhow iyaga wax kasoo horjeeda loo keenana may aaxaad waayay dhahayaan soo ma fahmaysa meeshaas marka wuxuu leeyahay abulmudafar waxaaba laga qaadii firqo kastaa madhabteedu u deliishatay khabarulwaaxid in khabarulwaaxidka dadkao dhan ay deliishadaan ayaa laga qaadanaa buuyii meelahaasoo kalena qofka ardayga inuu iska aada u fahmaa waa muhiim waa meelaha la yska soo galo xagga caqiidada ayb qaala wahada xadiidu gariibu min hada lwajhi qaala xadaana cali bnu lmundir الكوفي وهو صدوق يتشيع قال xdثna محمد بن فضيل qال xdثna الأعمش عن cطية عن أبي سعيد والأعمش عن xبيب بن أبي hاaبت أعمش baa laba sheekh le marka xبيب iyo cطية عن زيد بن أرqم qال qاla رasuل الlahi صلى اه علي سلم إنii qaaladan markay u laabane qaaladan iyay u laabane أعmش iyo xبيب ibn abi haabit yah abi saciid iyo zayd ibn arqamay u laabanay ile xadiidka laba dariiquu leeyahay acmash can caطiyata can abi saciid haddana acmash can xabiib ibn abi haabit can zayd ibn arqam ayaa werinaya nebiga ka warinaya zayd iyo abi saciid qaala waxay yidhaahdeen qaala rasuulu lah sal l slam inii taarikum fiikum anuu mid ka tegayaan ahay dhexdiina maa in tamasaktum haddaad ku dhegtaan bihi maagaaba aada ku dhegtaan lan tadilu aydnan dhumaynin bacdii gadaashay axaduhumaa midkood acdamu min alaakhari ka kale waa ka weynyahay kitaabullaahi ilaahay kitaabkiisa xablun mamduudun waa xarig la taagay min asamaa'i samada xaggeeda laga soo taagay ila alardi loo soo taagay wa citratii iyo citradeyda ahlu beytii qoyskayga walan yatafaraqaa ma kala tegayaan xataa yaridaa calaya alxawda ilaa ay xawdka iigu soo arooraan fanduruu fiiriya kayfa takhlufuunii fiihimaa sida aad iiga dib maraysaan oo markaan dhinta idinka aad igaga daba maraysaan iyaga sha'nigooda sida aad igaga daba maraysaan ood ku noqonaysaan bal eega qala hada xadiidu xasanu qariibu qala xadaana abu dawuud sulayman bnu lashcaf wahuwa sijistaaniyu saaxibu sunan qala xadaana yaxya bnu maciin qala xadaana hishaam bnu yuusuf can cabdillahi bni sulayman annawfaliy wahuwa maqbulu rawaa lahu tirmidiyu faqat can moxamed bni caliy bni cabdillahi bni cabaas can abiihi can ibni cabaas qaala qaala rasuulu llahi sal l slam axibu llaha ilaahay jeclaada limaa yaqdu limaa yaqduukum yaqduukum maa idin dhima yaqduukum ya daal ma adi ku dhigan mase daal limaa yaqduukum wuxuu alla idin siinayo min nicamihi a nicmooyinkiisa uu idinku nafaqaynayo idin siinayo waayaxibuunii aniga ijeclaada bixubbi illaahi ilaahay jacaylkiisa aada jeceshihiin aniga igu jeclaada wa axibuu ahla beytii qoyskaygana jeclaada lixubbii aniga jacaylka aada jeceshihiin dartii u jeclaada qoyskayga ayb xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro cabdullahi bnu sulaymaan annawfaliyu baa ku jira qala hada xadiidu xasanu qariibu inamaa nacrifuhu min hada lwajhi qaala manaaqibu mucaadi bni jabal wazayd bni haabit wa ubay bni kacbin wa abi cubaydata bni اljarax radia allahu canhum qala xadaana sufyaan bnu wakiic qala xadaana xumayd bnu cabdiraxmaan can dawuud alcaطaar can macmarin can qataadata can anas bni malikin qaala qaala rasulu lahi sal l slam arxamu ummatii ummaddeyda kan ugu naxariis badan biummatii ugu naxariis badan abuu bakrin wa ashadduhum midka ugu adag fii amrillaahi ilaahay amarkiisa ugu ad adag oo amarka alle inuu fuliyo yacni ugu adag cumaruu waay macnaheedu marka maahan cumar naxariis male macnaheedu maahan abuubakar kuma ad adka amarka alle saa lagama wado ee nin walba isaga meeshii uu ku fiicnaay baa la sheegay waa ogtihiinoo abu bakar markii ay qoladii diinta ka ridowday ee ka baxday waa kii abuubakar la dagaalay cumarna waa iyo qoladii sakada diidda cumarna waa kii dhahayey see ula dagaalamaya dad laa ilaha illa allah u dhahaya abuubakaro waa kii abuubakarna aad ugu adkaystay oo yidhi wallaahi low manacuuni canaaqan kanuu yu-adduunaha ilaa rasuuli illahi sal ll ly slam laqaataltuhum waxar ay nebiga zake ugu keeni jireen hadday diidaan waa kula dagaalamayaa wallaahi la uqaatilana man faraqa bayna salaati wazakaati cumar markii dambe wuxuu yihi abubakar waxaan arkay in qalbigiisa lagu waasiciyo dagaalka waa uga haray ayb marka abubakar marka inuusan ma ka dhalanayso in shadiid fii amrillaahi inuunan ku ahayn ma ka dhalanayso wa asdaquhum midka ugu run sheegid badan xayaa-an xagga xishoodkana cuhmaan bnu cafaan wa aclamuhum kan ugu aqoon badan bilxalaali waalxaraamina mucaadi bnu jabal wa afraduhum kan ugu dhaxal yaqaansanna zayd bnu haabit wa aqra'uhum kan ugu qur-aan akhrin badanna ubay bnu kacbin walikulli ummatin ummad kasta amiinun bay leedahay mid loo aamino oo waxyaabaha muhimaadka loo aamino wa amiinu hadihi اlummati abuu cubaydata bnu ljaraax weeyaan qala hada xadiidu gariibu la nacrifhu min xadiidi qataadata ila min hada اlwajhi waqad rawaahu abu qilaabata can anasi can الnabiy sal l slam naxwhu waa sheega abi qilaaba xadiidka soo socda qala xadaana moxamed bnu bashaar qala xadaana cabdulwahaab bnu cabdilmajid aلthaqafiyu qala xadaana khalidun اlxadaa can abi qilaabata can anas bni maliki qaala qala rasuul lahi qaala rasuulu llahi sal ly slam arxamu ummatii biummatii abu bakrin waashhaduhum fii amri illahi cumar waasdaquhum xayaaan cuثmaan waaqra'uhum likitaab illahi ubay bnu kacbin waafraduhum zayd bnu haabitin waaclamuhum bilxalaali walxaraami mucaad bnu jabal alaa waina likuli ummatin amiinan ayay leedahay waina amiina hadihi lummati abu cubaydata bn abu cubaydata bnu lja abu cubaydata bnu ljaraax qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna mxamed bnu jacfar wahuwa gundar qala xadaثna shucbaة qala samictu qataadata yuxadiثu can anas bni maliki qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam liubayi bni kacbin in allaha amaranii alla wuxuu i amray an aqra'a calayka inaan korkaaga ku aqriyo lam yakun iladiina kafaruu qaala ubay bnu kacb wuxuu yidhi wasamaanii oo ilaahay aniga ma i magacaabay magacayga mau sheegay qaala nacam haah fabakaa waa ooyey marka farxad yani farxad buu markaa yani uu la ooyey ilaahay baa wuxuu i amray inaan adiga kugu aqriyo lam yakun ilaahay mi i magacaabayo ma anuu i sheegay haa waa waa ooyey meeshaa marka ubay bnu kacab daraja ugu sugan iyo manqabo radia allahu canhu qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu waqad ruwiya can ubay bni kacbi qaala qaala rasuulu llahi sal ly slama fadakara naxwahu ayb qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan qala xadaثna shucbaة can qataadata can anas bni malik qaala jamaca اlqur'ana qur'aanka waxaa ururiyey oo kulmiyey yani waxaa xifdiyey waay calىa cahdi rasuuli اllahi sal ly slam waqtigii nebiga arbacatu afar kulhm min alansaar ayay ahaayeen ubay bnu kacbin wamucaad bnu jabal wazayd bnu haabitin waabu zayd qaala wuxuu yihi qultu lianas baa waxaan ku idhi man abu zayd qataadaa dhahay qaala axadu cumuumatii adeeraday mid ka mida anas marka hadalkan uu yidhi jamaca alqur'aana calaa cahdi rasuuli llahi sal ly slam arbacatun laa mafhuuma lahu lianna cadadku mafhuum male soo afartan keliya qur-aanka xifdisay wax kale oo qur-aan yaqaanay ama xifdisnaa ma jirin ma laga wada saas flaa yalzamu an laa yakuuna gayruhum jamacahu bal abu cubayd wuxuu sheegay quraa'da asxaabta nebiguu tiriyey muhaajiriinta markuu ka tirinaya alkhulafaaءu alarbaca waa tiriyey abu cubayd alqasim ibnu salaam abu bakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali qur-aanka waa yaqaaneen dadka qaar baa ma og tahay cilmiga iyo qur-aanka aan ahmiyad badan siineynin markaas baad arkaysaa mararka qaar marka qur-aanka iyo ama cilmiga laga sheekeeyo yaa laga yaaba ama waxaa laga yaabaa inay ku wacdi iyo bayaanaad iyo ay ku jeediyaan oo ay yidhaahdaan saxaabada intooda badan waxyar maahane intooda badan qur-aanka ma aqoonin inay dhahaan marka haddana ducaaday ahaayeen intaa marka ujeedkeedu waa maxay cilmi la-aan in ducaad la noqon karo daaci la noqon karo qofku muxuu daaci ka noqdaa waxa saxan iyo waxa qaldanba hadduusan fahamsanayn you anfaca qofkaas cid ou anfacaya male waxaa laga yaabaa inuu is yiraa diinta waxu tar waxu ka hadleeyana ay ka badataba dhibaata marka haddana waxaa ka sii xun in dadka laga celiyo inay cilmiga bartaan ama ay qur-aanka xifdiyaan oo looga celiyo haddana weji qurux badan iyadoo la isticmaalayo lele saxaabadiiba wax ma aqoonine ee adna iska bax waayo iska baxbax waayo nacam mar walba uun iska baxo iska meelaha aad iska socsoco waxna ha baranin afartan sano saa ku soco aba ha baranin daliilna waa haysataayo saxaabadaa saas ah waa hadal aad waqaaxo ku jirto edab darro ah waay goormaa cilmiga iyo la yidhi yacni hoostaas in loogu dhiga lala galayn marka hadhow haddii la yidhaha war dadkani waa acdaa-ulcilmi hadhow waa qaylinayaan waxaa laga yaaba dadka maxaa wax loo maxaa wax looga sheegaa dadka iyo sidaan waayo in la yidhaha marka qofku inuu wax waxa uu yaqaano uu ka hadla ama uu sheegaa wax xun maaha laakiin qofkii wax maskaxda badnaa ee wax baranayay masjidka joogay ee ee ummadda laga yaabo inuu fardu kifaayo berri ka xambaaro oo uu mufti noqdo oo mudaris noqon karo oo uu noqon karo qaadi ou noqon karo haddii laga kaxeeyo oo laga soo saaro eber maxaa ka daran waxaas furuudulkifaayaadki aaweyna furuudulkifaayaadki nin maskax badan baa laga yahay masaajid inta laga wado soo bax la yidhaha dacwaad wadaysaa ee berigii kitaab ay ugu dambeynayso marka tobaneeyo sano labaatameeyo sano ka hor kitaab ugu dambeysay hadhow qofkaasi waa qof la dayacay waxba looma tarin ya sheekhulqarya lama raba ah islaamku wuxuu degan yahay qaryooyin caalamka la sheegayaba qaryow ka kooban yahay soo maha caalamku waa qaryooyin wahay qaryadaanu hadday weyso macallin dugsi dhigo qaadi mufti diinta u sheego hadday weyso maxay tahay adu wareegaaga muxuu tarayaa marka iyo warwareegaaga ayib marka abu cubayd wuxuu tiriyey afarta khulafaa uraashidiin waa tiriyey mararka qaarna nimankan aan sheegaya waxay dhahaanba abubakar qur-aanka ma xifdisnayn iyo waxaasay ku leeyihin majaa-ifa iyo maxaa u geeyey abubakar waxba maba yaqaan been muhaajiriintii marka wuxuu ka tiriyey alkhulafaa alarbaca wa dalxata wa sacdan wa bna mascuud wa xudayfata wa saaliman wa abaa hurayrata wacabdullahi bna saa'ib waalcabaadila wa min annisaa'ina wuxuu ka tiriyey caaishata wa xafsata wa uma salamata wa cadda bnu abi daawuud ibnu abi daawuud wuxuu tiriyey isagana sidoo kale muhaajiriinta tamiim bnu aws addaari cuqbat bnu caamir ansaarta cubaadat bnu saamid mucaad aladii yuknaa abaa xaliima waa mucaad kale mujamic bnu jaariya fadaalat bnu cubayd maslamat bnu makhlad iyo keyrkood wuxuuna caddeeyey qaarkood inay xifdiyeen nebiga kadib sala alla ly slam ayb marka aduu wax badan baa jira marka hadalkan anas mafhuum male marka oo yacni afartan baa qur-aanka taqaani inta kale ma aqoonin ma laga fahmayo qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala xadaثna qutaybaةu qala xadaثna cabdالcaزiiz bn mxamed wahuwa daraawardiyu can suhayl bn abi صaalixi can abihi can abi hurayrata qaala qala rasuulu اlahi sal ly slam nicma الrajulu nin ayaa nicmo lahaaday abu bakrin nicma الrajulu cumaru nicma الrajulu abu cubaydata bn اljaraax nicma الrajulu usayd bnu xudayr nicma الrajulu haabit bnu qays bni shamaas nicma الrajulu mucaadu bnu jabalin nicma الrajulu mucaadu bnu camr bni اljamuux qala hada xadiiثu xasanu inama nacrifhu min xadiiثi suhayl qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna wakiicu qala xadaثna sufyaan can abi isxaaq can silata bni zufar can xudayfata bni اlyamaan qaala jaa alcaaqibu xadiidkan nusakha qaar waa soo hormariyey waa tii uu ku xijiyey cabdiraxmaan bin cawf waa tii ay ku xijiyeen abu cubayda ma manaaqibtiisa axaadiidtanuuna keenay can xudayfata bni lyamaan qaala jaa alcaaqibu baa yimid caaqib iyo wasayidu wufuudi waxaa waaye nasaara najraan ila nabiyi sal ll ly slam nabigay u yimaadeen faqaala waxay dhaheen ibcath macanaa amiinaka nood nala dir midka aada adiga aada u aaminaysid ugu aaminaysid faqaala fainii saabcaثu macakum amiinan xaqa amiinin waxaan idinku dari doonaa oon maciinna aan ku bixin doonaa mid la aamino oo xaqa amiinin ku la aamino dhabnimo loo aamino faashrafa laha annaasu dadkii baa marka sifadaas ayagoo jecel bay qooraansadeen oy kor bay madax u taagtaageen waa isdheerdheereeyeen fabacata abaa cubaydata bna aljaraax ayuu diray marka qaala wa kaana abu isxaaq wuxuu ahaa idaa xadada bihada alxadiidi hadduu sheego cansilata can silata uu ka warinayo qaala samictu mun mundu sitiina sana lixdan sano ka hor baan ka maqlay buu dhihi jiray qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wqad ruwiya can cumara waanasin can الnabiy sal ly slam anahu qaala likuli umati amiinu waamiinu hadihi اlummati abu cubaydata bnu اljaraax waa ninkuu cumar yidhi hadduu noolaa lahay abu cubayda cid kale khaliif kama dhigeen isaan madaxtinimada u dhiibi lahay manaaqibu salmaan alfarisiy radia allahu canhu salmaan alfarisi manaaqibtiisi qala xadaثna sufyaan bnu wakiic qala xadaثna abi can اlxasan bni صaalix can abi rabicata اliyadi waa maqbulu yani xayثu yutaabac waila falayin اlxadiiث can ilxasan can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ina aljannata jannadu tashtaaqu ilaa talaatatin saddex bay u hilowsan tahay u hiloobaysaa caliyin wa camaarin wa salmaan cali iyo camaar iyo salmaan alfarisi xadiidka isnaadkiisa dacfi baa ku jira sufyaan bnu wakiic iyo abu rabiicata aliyaadi oo isagu mutaabaca u baahan qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi xasan bni saalix manaaqibu camaari bni yaasirin wa kunyatuhu abulyaqdaan camaar kunyadiisa abulyaqdaan ayaa la yidhaha radia allahu canhu qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna cabdالraxman bnu mahdiy qala xadaثna sufyaan can abi isxaaqa can hani bni hani waa soo marnay hani ibni hani alhamdaniy an ali can caliyin qaala jaءa camaaru camaar baa yimid yasta'dinu calى الnabiy sal اه l slam isagoo nebiga ka idin dalbanayo faqaala wuxuu yidhi idanuu lahu u idma marxaban yacnii soo dhowow meel waasaca baad haleeshay biayibi midkii wanaagsanaa almutayabi ee la udgiyey la wanaajiyayo ayb xadiidka marka haani baa ku jiro oo bacdi ahlilcilmi marka way tawhiiqinayaan sida ibnu xibbaan oo kale nasaa-ina laysa bihi ba-sun buu dhahayaa qaarna waxay maqbuul bay dhahayaan marka xadiidku marka isnaadkiisa qaabilun litaxsiin qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna alqasim bnu dinar alkuufiyu qala xadaثna cubayd llahi bnu musa can cabdاlcaزiz bni siyaahin can xabib bn abi haabiti can cطaa bni yasaar can caaishaةa qalat qala rasuulu اlahi sal ll slam maa khuyira camaaru camaar lama doorgelinin bayna amrayni laba arin ila اkhtaara arshadahmaa ilaa wuxuu dooranayay labada arrin kan ugu wanaagsan way ammaanaysaa marka caa-isha fiiri saxaabada diintooda iyaga marka dagaaladii dhacay xuruubtii dhacay caa-isha iyo camaar way iska soo horjeedeen xuruubtaas ijtihaadkooda wou kala duwanaa haddana maca daalika midba midka kale xaqiisa waa yaqaanay oo camaa caa-isha waxay leedahay hadda camaar sidanay u ammaanaysaa ee fadiiladiisa ay u sheegaysaa ee camaar isaga laftiisa markii cali ou diray oo basre ou u diray uu yidhi dadka bayco igaga soo qaad waa kii dadka u qudbeeyey ee yidhi wardadow waad ogtihiin yacni cali nebiga ina adeerkiis inuu yahay xad fadli badan inuu yahay ilaahayna ogaada wuxuu idinku imtixaanay yacni caa-ishana wuxuu yidhi wainahaa la zawjatu nabiyikum fi dunya waalaakhira caa-isha wuxuu yidhi waa nebigiina xaaskiisii waaye adduun iyo aakhiro labadaba aakhira marka waa jannadii sowmaa jannadii waaye aakhira marka caa-isha adduunyadiina nebigay xaas ugu ahayd aakhirana xaasay ugu noqonaysaa camaar sidaasuu leeyahay markaaba marka laakiin ilaahay baa idin imtixaanaya bal inaad isaga raacaysaan iyo inaad iyada raacaysaan arrintan imtixaanay idinku tahay laakiin iyada fadiiladeeda iyo manqabadeeda bii kama dhibcaan waa meelay taallaa markaas camaarna cali gacantiisa midigu ahaa dabcan haddana marka iyagu sidaasay saxaabadu xaqooda ay u kala mudnaayeen ay u fahamsanaayeen shiicadan marka hadda uun waxa foolxumadaa ka sheekaynayso iyo ama waxyaabaha xuntabinayaan saxaabo laa ilaa haa-ulaa'i walaa ilaa haa-ulaa'i meelna ma jiraan iyagu ayb camaar marka dadka iyagu waxaa ugu jiraa dabcan dee ay leeyihiin waa sugnaadeen camaar markaad haddii uu sugnaaday sidan buu leeyahay cali laftiisa abu bakar waa ammaanay cumar waa ammaanay wakadalika yacni cuhmaan maxaa marka isagii laftiisii macsuum waaye agtoodee macsuumay u arkaane maxay u raaci waayeen waa ahwaa qala hada xadiidu xasanu gariibu la nacrifhu ila min hada اlwجhi min xadiidi cabdاlcaزiz bni siyah wahuwa shayku kuufiyu waqad rawaa canhu الnaasu walahu bn yuqaalu lahu yaziid bn cabdاlcaزiz hiqat rawى canhu yaxya bnu aadam صاaxibu kitaabi الkharaaj qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna wakiicu qala xadaثna sufyaan wa thawri can cabdilmalik bni cumayr can mawla liribciyin can ribciy bni xiraash can xudayfata qaala kuna juluusa cinda الnabiy sal اه l slam faqaala inii laa adrii ma ogi ma qadru baqaa'i fiikum aniga joogitaankayga dhexdiina aan joogayo qadarkiisu intuu ahaanayo ma ogi faqtaduu ku dayda biladayni min bacdii labada iga dambayso wa ashaara ilaa abi bakrin wa cumar wahtaduu bihadyi camaar camaar dhaqankiisa iyo hanaankiisana ku dayda ku hanuuni wamaa xadaakum ibnu mascuudin fasadiquuh ibnu mascuud wuxuu idiin sheegana rumaysta qaala hada xadiidun xasan wuuna soo hormaray qala wrawى ibrahim bnu sacdi hada الxadiiث can sufyaan الthwriy can cabdilmلk bni cmayr can hilaali mowlى ribciyi can ribciyi can xudayfata can الnabiy sal ه slm naxwه waqad rawaa salimu اlmuraadiy اlkuufiyu can cmr bni harim can ribci bn xiraash can xudayfata can الnabiy sal ه slm naxw hada qala xadaثna abu muscabin اlmadiniyu qala xadaثna cabdاlcaزiz bn mxamed can اlclاء bn cabdالرaحman can abihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam abshir camaaru abshir yani bishaarayso camaaru yaa camaaru camaaru taqtuluka waxaa ku dili doono alfi'atu albaaqiyatu qolada gardaran ayaa adiga ku dili doonta xadiidkan marka waxaa loo daliishadaa dabcan labadii qolee dagaalantay in qolada camaar uu ku jiray maahe qolada kale in iyaga xaqa looga dhow yahay oo iyaga marka xaqa looga dhow yahay oo cali iyo mucaawiya xaqa cali qoladiisa u dhow yahay axaadiid badan oo kan ka mid yahay iyo yaa daliil loogaga dhigaa iyo khawaarijta nebigu wuxuu sheegay inay soo bixi doonto waxaa la dagaalamaysa buu yidhi tuqaatiluhum awla taa'ifatayn labada daa'ifa midda xaqa u dhow waa yahay halkan marka taqtuluka alfi'atu albaaqiya marka la yidhi xadiidkan waxaa la yidhi mucaawiya marka xadiidkan lagu aqriyo isaga wuxuu u fasiri jiray wuxuu dhihi jiray qolada markaa yaa dilay camaar marka laga hadlayo ee camaar waxaa dilay cali buu dhihi jiray isagaa meesha keenay lagu dilay meeshii lagu dilay isagaa keenay buu dhihi jiray calina markau maqlo wuxuu dhihi jiray u sheega marka xamzana nebigaa dilay marka ila isagaa keenay meeshii lagu dilay moogtahay calina marka sidaas u dhihi jira ee sida saxiixaana dabcan de acmaar cid kuwa dilay yacni ade mucaawiya isaga hala dila ma dhihine qoladii la baashirtay dilkiisa waa kuwa baqiga lagu tuuraayo culimada qaar saasay ufasiraayeen kuwo kalena waxay leeyiin sida ugu fiicannaba ay tahay baqyi kastaa ma banaynaayo dagaalka yani mas'alo waxay noqonaysaa haddiiba qoladan baaqiyo lagu tilmaamay mar hadday ahlu baqyi ay yihiin ee in lala dagaalo maxaa diidaya maxaa dagaalka fidna loogu sheega dagaalkii saxaabada ka dhexdhaxay dhacay maxaa fidna loogu sheegaa marba haddii qoladii gardarnayd la ogyahay ishkaal waayo marka meeshaas ishkaalkaas ibnu taymiya aad buu uga jawaabay wuxuuna yidhi arrintu waxay tahay baqyi kasto haddii uu gardarro hadday dhacdo in dagaal la bilaabo dagaal un laga bilaabo ilaahay ma amrin buuli waa saxiix qoladaan waa garda waa gardarneyd markay gardaran tahay laakiin ilaahay muxuu amray wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu hadday laba qolo mu'miniina ay dagaalamaan maxaa lagu sameynaa faaslixuu baynahumaa fain bagat ixdaahumaa cala alukhraa markii la heshiisiiyey hadday qola diiddo heshiiska faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illah fa aslixuu baan lagu dhaqmin uu yidhi marka fidnada meeshuu ka noqday waxay tahay waxaa la iloobay in markaa fa aslixuu baynahumaa laga bilaabo baqyi baa dhacay dagaala laga bilaabay meeshaas waay marka meesha yacni dagaalku uu fidno ka noqday oo ilaa inta arrintii laysla baaro qoladan gardaran marka laga celi waayo gardarrada layskugu tago wax fidnaa ma noqdeen marka walidaalika dagaalka buqaadda lala dagaalamo waa ka duwan yahay kan inkastoo cali isaga uu dhihi jiray oo laga wariyo ikhwaanunaa baqow calayna waa walaalaheen oo innaga markaa yacni nagu gardaroodeen oo daacadii ka baxay laakiin laysa qof kastoo daaco ka baxo maaha in dagaal ma lagu bilaabayo waa in marka dad loo diraa ama sida cali ou khawaarijta ku sameeyey khawaarijtu markay baxeen ibnu cabbaas uu u diray soo maaha xujadii iyo kala soo hadlay oo waxay tabanayaan soo ogaaday oo midkaas marka u fiirsa oo khawaarijta la dagaalame fidna laguma tilmaamayo midkan laakiin fidna lagu tilmaamaa limaada midkan fa aslixuu baan la gelin saxaabada qaarkoodna waxay dhihi jireen aayaddan ayaa duhuul nooga dhacay ayay dhihi jireen intii dagaalka gashay oo duhuul baa nagu dhacayo aayaddan yacnii waa naga hoos baxday marka baqiyigu in dagaal la bilaabo ma keenayo islaax in laga hormariyo waay meeshaas waay marka meesha warka uu ka yimid ee dagaalku inuu fidno ahayna de waxaa u daliila xadiidkii aan shalay soo marnay xasan ina bni hada sayidun wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin isaga marka dagaalkii inuu joojiyey ammaan iyo fadiilay noqotay meeshaas maxaa laga qaadanaya inuusan waajib dagaalku ahayn sunnana inuunan ahayn ilaa waajib iyo sunno qofka joojiya lama dhahaayo waa sayid moogta ayb meeshaa marka ibnu taymiya aada wax u taxriiriyaanu intaan arkay ibnu taymiya yaan arkay minhaaju sunnaha ayuu aada ugu taxriiriyaa juska afaraad iyo shanaad iyo meelahaas ayb ishkaalkan marka weliba xadiidkan waa ku dheeraaday isaga sharxiisa camaar marka la yidhi taqtuluka alfi'atu albaaqiya baaqiya ha ahaato laakiin in lala dagaalamo ibtidaa'an sax ma ahayn heshiis in laga hormariyay ahayd ayb dadka qaarna xadiidkan markay marka horeba arkaanba waxay leeyihiin kuwan buqaad bay ahaayeen mucaawiye iyo kayta wakayta iyo waa dagaalkii yacnii fidna ma ahayn iyo waxyaabaha saasay dhahayaan marka adu nusuusta in la jamciyo tana ugu dhow qala wfi lbaabi can umi slmta wcabdillahi bni camri wabilyasr waxudayfata qala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariibu min xadiidi اlclaaء bni cabdالraxman hada akiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed